من الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybtii shan iyo tobnaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan تكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان arrimaha ay culimmada muslimiintu aadka uga hadlaan waxaa ka mid ah in qofkuu ihmaaliyo muraajacada qur'aanka kariimka islamarkaana ka mashquulo akhrintiisa taasoo ah mid aan habboonayn oo cagsi ku ah dhaqanka salafka qaar ka mid ah salafka labadii bilba mar ayay khatimi jireen qur'aanka kariimka kuwana bishii mar ayay dhammayn jireen halka qaar kale tobankii beriba ay mar khatimi jireen iyadoo ay jiraan rag toddoba maalmood ama saddexdii maalmoodba mar khatimi jiray waxaa intaa dheer inay jiraan rag saxaabo iyo taabiciina ay ka mid yihiin oo habeenkii iyo maalintiiba mar khatimi jiray taasoo ina tusaysa sida ay u danayn jireen qur'aanka kariimka iyo akhrintiisa oo ka mid ah cibaadada ugu wanaagsan ragga habeen iyo maalinba mar dhammayn jiray waxaa ka mid a cuhmaan bin cafaan tamiim addaari siciid bin jubayr mujaahid imaamu shaafici iyo rag kale ihtimaamka salafka ee qur'aanka ayaa ah runtii wax cajiib ah oo ay adag tahay inay dadku aaminaan haddii aan sanad saxiix ah lagu warin lahayn waxaana jira qaar ka mid ah salafka oo qur'aanka oo idinku dhammeeyey hal ragco waxaana laga xusi karayaa saxaabiga jaliilka ah cuhmaan bin cafaan tamiim addaari iyo taabiciga siciid bin jubayr waxaa sidoo kale ragga toddobaadkiiba mar dhammayn jiray qur-aanka ka mid a cuhmaan bin cafaan cabdulaahi bin mascuud zayd bin thaabit iyo ubayi bin kacab allaha ka wada raali noqde e iyo jamaaco ka mid ah taabiciinta oo ay ka mid yihiin cabdiraxmaan bin yaziid calqama iyo ibraahim dhammaantood allaha u naxariista e al-imaam yaxya bin sharaf annawowi ashaafici raximahullah oo soo gudbinaya talooyin muhiim ah ayaa waxa uu yidhi sida sugan arrintan kala duwanaanshaha ah waxay imaanaysaa kala duwanaanta shakhsiyaadka qofkii fikir daqiiq ah ku ogaanaya aqoonta iyo culuumta ku jirta qur-aanka ha ku gaabsado inuu isagu fahmi karo waxaa la mid ah qofkii mashquul ku ah arrimo ay ku jirto masaalixda diinta iyo muslimiinta sida faafinta cilmiga sharciga ahna ha ku gaabsado qadar aanan sababayn inuu ihmaaliyo hawshii loo igmaday haddii uusan ka mid ahayn intaan soo sheegnana ha badsado ilaa qadar aan gaarsiinayn daal imaamunawowi wuxuu hadalkan ku yidhi kitaabka adtibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan sida ka muuqanaysa hadalka imaamu nawowi iyo culimmada la midka ah waxaa habboon in qofku tadabbur la yimaado marka uu akhrinayo qur'aanka hadafkuna maahan oo keliya inta jeer ee uu khatimay sababtoo ah qur'aankan waxaa loo soo dejiyey in la fahmo oo lagu dhaqmo haddaba arrimaha qofka ku saacidi karaya tadabburka macaanida faham xeel dheerna uu kala soo dhex baxayo waxaa ka mid ah in qur'aanka uu ku akhriyo goob jawi deggan waana inuu ka fogaadaa meelaha saxmadda ah maadaama buuqaasi uu tashwiish ka gelinayo fahamka qur'aanka ujeeddadii tadabburkana ay halkaasi ka baxayso muhiimadda arrinkan waxaad ka fahmi kartaa in shareecadu amartay in qofku aamuso marka la akhrinayo qur'aanka kariimka taas oo keenaysa in dhegaystaha qur'aanka uu wax badan fahmo halka qofka akhrinaya aanay isaga dhex qaldamin aayadaha kana mashquulin qiraa'ada allah subxaanahu wa tacaala waxa uu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون
si loo xoojiyo micnahan wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam amray qofka tukanaya salaada haddii ay dad kale la tukanayaan inaanu kor u qaadin codka waxaana uu yidhi midkiinna haddii uu salaadu istaago wuxuu lafaqayaa rabbigiisa ee ha ogaado wuxuu rabbigiisa ku lafaqayo qaarkiinna qaarka kaliyaysan codka kor ugu qaadin qiraa'ada marka aad ku jirtaan salaada arrimaha kale ee keenaya tadabburka waxaa ka mid ah in qofku u diyaargaroobo akhrinta qur'aanka taasi waxay ka dhigan tahay in qofku uusan bilaabin qiraa'ada isaga oo tusaale ahaan u baahan suuli ama isagoo ay ku furan yihiin howlo adag maxaa yeelay waxay arrimahani meesha ka saarayaan khushuuca waxaa kale oo habboon in qofku marka uu bilaabayo akhrinta qur'aanka kariimka uu iska naaro shaydaanka arrinkaas oo ay shareecada islaamku amartay balse culimmada muslimiintu waxay sheegaan in isticaadada aanay waajib ahayn in lala yimaado mar walba oo qur'aanka la akhrinayo salaada gudaheeda ama bannaankeedaba waxaana siiqadeeda rasmiga ay tahay sida tan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
arrimaha kale ee qofka ku saacidaya tadabburka waxaa ka mid ah in codkiisa uu ku qurxiyo qur'aanka kariimka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi qur'aanka ku qurxiya codkiinna iyadoo aan qur'aanka laga dhigeen sida heesaha muusikada leh ayay culimmada muslimiintu tilmaameen inay wanaagsan tahay in lagu qurxiyo codka taas oo kordhinaysa saamayntiisa qalbigana soo jiidanaysa waxaana tusaale ah in qaariba qaariga uu ka cod wanaagsan yahay ay dadku aad u jecel yihiin inay dhegaystaan shardiga ugu weyn ee loo xiro in qur'aanka lagu qurxiyo sawdka waa inuusan khilaafin qawaacidda tajwiidka ee ay culimmada muslimiintu u dejiyeen ilaalinta hab akhrintiisa arrimaha kale ee qofka ku saacidaya tadabburka qur'aanka waxaa ka mid ah inuu ku khushuuco tilaawada culaysna ma ahan inuu ooyo marka uu akhrinayo qur'aanka balse waa inaysan ahaan mid iska keenkeen ah sida ay leeyihiin culimmada qaar qodobada kale ee keenaya tadabburka waxaa ka mid ah in qofku uu dareemo in qur'aanka isagu la hadlayo waa inuu fahmaa waxa qur'aanku reebayo waxa uu amrayo towxiidka iyo iimaanka uu quluubteenna ku beerayo qisaska iyo cibrooyinka uu xambaarsan yahay salafka ridwaanullaahi calayhim ayaa dareemi jiray qur'aanka iyo waxyaabaha uu ka hadlayo caaisha radiallaahu canha waxaa laga wariyey inay odhan jirtay mar kastoo ay akhrinayso aayadda ah فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم
allow igalladayso oo iga ilaali cadaabka ayay odhan jirtay caaisha iyada oo fahmaysa kuna tadabburaysa qur'aanka sidaa darteed qofku waa inuu ka jawaabaa aayadaha istifaamka wata marka uu allah markhaati gelinayo basharkana uu uga marag kacaa فبأي حديث بعده يؤمنون
wuxuu ku jawaabayaa waan rumeeyey alle iyo kitaabkiisa أليس الله بأحكم الحاكمين wuxuu ugu jawaabayaa haa aniguna arrinkaasi markhaati ayaan ka ahay فبأي آلاء ربكما تكذبان markaas waa inuu yidhaahdaa ma jirto wax ka mid ah nimcooyinkaaga oo aan beeninayo waxaa la isweydiin karayaa haddii aayadahan jawaabaha u baahan ay ku soo aadaan iyada oo salaad lagu jiro miyaa laga jawaabayaa mise waa laga aamusayaa waa kan ashaykh nuur mucalim cabdiraxmaan aayadahaas anoo salaada ku jira ama salaada dibaddeeda jooga oo aniguba aan aayadihii akhriyey ama imaamka aan ku xidhanah u akhriyey balaa ma dhihi karaa waad dhihi kartaa axaadiid ayaa ku soo aroortay oo ruuxu markuu akhriyo mathalan suuratu alqiyaama oo kale alam yakun nudfatan min maniyin yumna huma kaana calaqatan fakhalaqa fasawa fajacala minhu zawjayni adakara walunthaa alaysa dalika biqaadirin cala an yuxyiya almowta balaa xadiid xaakim uu warihayo abu hureyra radi allahu canhu nabiga ka wariyey sala allahu aleyh wasalam xaakimna fii mustadarkii uu ku soo saaray ouna yidhi waa saxiixu lisnaad dahabina uu ku waafaqa alimaamu dahabi raxmatullaahi calayhima ayaa tilmaamaya in arrinkaasu sidaa yahay marka waa kuu furan tahay arrimaha kale ee qofka ugu kaalmeynaya tadabburka waxaa ka mid ah inuu iska ilaaliyo waxyaabaha kala jari karaya tilaawada sida hadalka basharka iyo telefoon qabashada naafice oo ahaa mowlihii ibnu cumar ayaa waxa uu yidhi hadalka soo socda cabdulaahi ibni cumar wuxuu ahaa marka uu qur-aanka akhrinayo mid aan hadlin ilaa uu ka dhammeeyo maalinse ayuu akhriyey suuratulbaqara markii uu soo gaaray aayad hebel ayuu igu yidhi ma garanaysaa waxay ku soo degtay markaas ayaan ku idhi maya markaas buu igu yidhi waxay ku soo degtay waxaa iyo waxaa kadibna qur-aan akhriskiisa ayuu iska sii watay sida ka muuqanaysa aharkan waxba kuma jabnaa in qiraa'ada la kala jaro haddii maslaxadda qur-aanka ay ka mid tahay maxaa yeelay cabdulaahi ibnu cumar wuxuu sheegay sababu nusuulka aayadda uu akhriyey waxa kale oo habboon in marka uu halaaqoodo uu joojiyo qiraa'ada ilaa uu ka dhammaysanayo rasuulka salaallahu calayhi wasalam ayaa waxa uu yidhi halaaqadu waxay ka ahaatay shayddaanka haddii midkiinna uu halaaqoodo ha iska celiyo intii awooddiisa ah midkiinna haddii uu halaaqodo waxaa ku qoslaya shayddaanka mujaahid almaki ayaa isna waxa uu yidhi haddii aad halaaqooto adigoo akhrinaya qur-aanka kariimka ka joogso qiraa'ada ilaa halaaqadu kaa dhammaanayso haddaba si guud astaanta iyo tilmaamaha uu leeyahay qofka ahlul qur'aanka ah waa inuu noqdaa inta awooddiisa ah qur'aan dhulka socda maxaa yeelay salafkeennii ina soo gaarsiiyey sidaa ayay ku tilmaanayeen xilliyadan aynu nool nahay waxaa aad u soo batay dad lafdi ahaan u xifdisan qur'aanka kariimka ha yeeshe ee uu qur'aanku lacnadayo waxaaba ku dhaboobay oraahdi caanka ee ahayd badana mid qur'aanka xifdisan qur'aankuna uu lacnadayo tusaale waxyaabaha ugu weyn ee uu qur'aanku ka digay waxaa ka mid ah shirkiga maantana waxaa la helayaa dad aayadaha qur'aanka ku daahfuranaya shirarka isgaashaanbuursi ee shisheeyaha lala qaadanayo ama qawaaniintooda lagu barakaynayo iyada oo aayaadka lagu bilaabanayahi ay weliba noqon karayaan kuwii sida gaarka ah uga hadlayay ficiladaasi marka arrimahaasi laga soo tago waxaa aada u badan dadka xifdisan kalaamka allah casa wajalla dareemaya macaanidiisa iyo waxa uu ka hadlayo haddana si cad isaga indhatiraya awaamirta qur'aanka kariimka marka uu qur'aanku odhanayo jihaada waa amar sariix ah oo looga baahan yahay qof walba oo shuruuddeeda oofsaday gaar ahaan dadka ahlul qur'aanka ah waxaana la mida awaamirta kale ee ku jirta qur'aanka kariimka sida sooma salaada ooga waxbixiya iyo awaamirta la midka ahi mid ka mid ah astaamaha ay lahaayeen raggii qur'aanka soo xifdiyey salafkii horena ka mid ahaa gaar ahaan saxaabada waxay ahayd inay kaalimaha hore kaga jireen furimaha dagaalka ee lagu difaacayo muslimiinta waana halka laga helo fahamka diineed ee saxda ahi waa kan a-sheykh xasan yacquub oo si gaara ula hadlaya ilaahay ehelkiisa oo ah dadka ahlul qur'aanka ahi guud ahaan marka muslimiinta waxaan farayaa awaamirta qur-aanka ilaahay muslimiinta wax ku amraayo waxaana ka reebaayo inay qaataan khaasatan awaamirta jihaadka aayad badanoo qur-aanka ka mid ah siiqatil amray ku soo aroorayaan jihaadka in la galo waxaa ka mid ah alla qowlkii subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum khilda yani qaatilu waa ficil amar ah wey gaalada la dirira kuwa idin xiga weliba walyajiduu fiikum khilda kakanaanna idinka dareemeen xagga fikriga waa inaad kakantihiin xagga jirka iyo quwadda waa inaad kakantihiin aayad kale alle subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqitaalu dagaal ayaa la idinku farad yeelay wahuwa kurun lakum waa sanacabtihin wa casaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum waxaa laga yaaba shay inaad necab tihiin laakiin khayrkiin uu ku jiro jihaad in la aado lama jecla dadka haaliban ma jecla laakiin in la jahaatamaa khayrkeena ku jira nolosheenna jihaadku ku jira cizigeenna sharafteena jihaadku ku jira wacasa an tuxibuu shay-an shay inaad jeceshihiin ayaa laga yaabaa wahuwa sharun lakum sharna idin yahayoo dagaal la-aanta iyo xaafadaha la iska joogo oo aan la shaqaynin oo islaamka loo halgamin oo waa la jecelya xaafadaha la iska joogo laakiin haddaad diriri weyso shar badana kuga imaanaysa waxaa dad muslimiin ah maanta dunida ku nool badankood jihaad intay ka tageen musiibo ku habsatay maa taraka qowmun ljihaada ilaa dullu qowm jihaadka kama tagaan ilaa way idulloobaan marka muslimiinta waxaa la rabaa sida ay u qaateen kutiba calaykum asiyaamu waa inay ugu diyaargaroobaan yani kutiba calaykum alqitaal iyo aayaadka qur-aanka oo ciiddaa ka badan hadda fursad aan u heli karin inaan soo rarno oo sheegaya jihaadka in la aado awaamirta ah أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآن qaybtan waxaan uga hadli doonnaa asaaliibta ay gaaladu ku wajahaan qur'aanka kariimka horay iyo haddaba markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam bilaabay inuu la jahro dacwada xaqa ah ee uu allaah u soo dhiibay isku soo bixi weynaa ee safana kaga dhawaaqay in allaah oo keliya la caabudo asnaamtana laga tago qorayshi waxay bilowday habab kala duwan oo ay kaga hortegayso nuurka islaamka wuxuu suubanuhu madax adayg iyo cadaawad kala kulmay dadkii ugu dhowaa ee nasab ahaan u xigay abulahab oo ahaa adeerkii ayaana ka dhignaa shakhsigii ugu horreeyey ee bannaanka la soo baxa dagaalka uu ku hayo diinta islaamka kulankii safa ee uu nebigu isugu yeeray reer maka ayaa waxa uu abulahab ka habaaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana u jawaabay allah subxaanahu wa tacaala isaga oo u sheegay inuu geli doono naar holac u saaxiib ahi usluubka beeninta degdega ah iyo in la yeeso diinta islaamka ayaa ka dhignayd habkii koowaad ee ay reer quraysh kaga horyimaadeen dacwadii qur-aanka ee uu ku dhawaaqay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii markaa ka dambeeyena waxaa bilowday hardan culus oo aan harsi iyo hoyaad lahayn kaas oo u dhexeeya dacwada qur-aanka ee uu waday rasuulka iyo shirkigii ay horboodayeen horjoogayaashii quraysheed ilaa iyo maantana loolankaasi waa uu socdaa wixii ka dambeeyey fadradii uu suubanuhu sala allahu calayhi wasalam la jahray dacwada habdhaqankii quraysheed ayaa waxa uu ku astaysnaa jeesjees beenin iyo inay suubanaha iyo inta raacdayba ay u miisaan aflagaado nooc walba leh sida maantaba ay shisheeyuhu u aflagaadeeyaan dadka ahludiinka ahi sida uu rabbi inoo sheegay rasuulka iyo qur'aankii uu waday ayaa waxay mar ku tilmaameen waali sida uu allaah inoo sheegay وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون
marna waxay ku tilmaameen suubanaha inuu yahay sixiroole iyo beenaale allah subxaanahu wa tacaala isaga oo ka warramaya hadalkaasi gefka ah ee mushrikiinta ayaa waxa uu yidhi وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب
gaaladu sinaba ugama gaabin inay is-hortaagaan dacwada iyo waxyiga uu waday suubanaha waxayna geed gaaban iyo mid dheerba u koreen inay suurad xumeeyaan sharciga xakiimka ah iyaga oo marna ku tilmaamaya qur-aanka inuu yahay hadal gabyaa ama mid laga soo guuriyey quruntii hore balse qur-aanka ayaa masaxay dhammaan eedeymahaasi baadilka ah wuxuuna caddeeyey in waxyigan uu yahay kalaamka allah casa wajalla asaaliibta ugu foosha xun ee ay gaaladu adeegsadeen waxaa ka mid ahayd inay ku jeesjeeseen saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee xaqa qaatay kuwaasoo badankood ahaa dadkii mustadcafiinta ee ku noolaa magaalada maka iyaga oo qoslaya dhabannada nuuxnuuxinaya hoostana iska taabanaya ayay odhan jireen ma kuwan ayuu allaah dhexdeenna ka doortay taasoo ah jeesjees iyo liidid balse iyaga ayaa ahaa kuwa liidan ha yeeshe ee ma aanay ahayn qoom wax fahmaya dagaalka warbaahineed ee ka dhignaa in la suurad xumeeyo waxyiga dadkana shaki laga geliyo ayay xoogga saareen kufaartii maka ku sugnayd ee ka hortimi dacwada rasuulka sala allahu calayhi wasalam allaha xaqa ah ee uu hadalkiisu xaqa yahay ayaa ka jawaabayay tallaabo walba oo ay diinta kaga hor yimaadaan inkastoo risaalada ka hor ay reer quraysh rasuulka u yaqaaneen runlow amiin ah ayay haddana durbadiiba markii uu risaalada xambaaray waxay ku tuureen tilmaam walba oo liidata iyaga oo ka xishoon waayey hadalladii ay horay u dhihi jireen tanina waxay ilaa iyo maanta astaan u tahay dadka ahlu baadilka ah allah subxaanahu wa tacaala oo sabarsiinaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam caddaynayana xaqiiqda ah in mushkiladda mushrikiintu ay tahay qur-aanka ku soo degaya suubanaha sala allahu calayhi wasalam ayaa sheegay in daalimiintu aanay beeninayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam balse ay diidan yihiin aayaadka allah subxaanahu wa tacaala قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون
markaad u fiirsato tabaha iyo hadallada marin habaabinta ah ee ay isku meerinayeen odayaashii quraysheed waxaad dareemaysaa in hadafka ugu weyn ee ay lahaayeen uu ahaa inay shaki iyo mugdi geliyaan in qur'aanka uu yahay kalaamka allah casa wajalla sida uu allah inoogu sheegay kitaabkiisa kariimka ah waxay gaaladu la yaab ka muujiyeen in nebi laga dhigo qof bashar ah oo suuqyada iyo waddooyinka mara iyaga oo ku doodaya in haddii uu allah rasuul soo dirayo uu soo diro mid ka mid ah malaa'igtiisa inkastoo aanay waxba yaraysan mushrikiintii maka oo ay dacwadu bartankooda ka socotay muddo toban sannadood ah haddana allah subxaanahu wa tacaala waxa uu difaacay kitaabkiisa casiiska ah diinkiisana waa uu ka soo daahiriyey guud ahaan jasiiratulcarab iyo xataa dunida oo idil haddaba sheykh cabdulilaah ayaa ka warramaya cadaawaddaasi ay gaaladu kala hortageen qur'aanka iyo fashilkii ka qabsaday nimankan gaalada la yidhaahdo laba dariiq bay adeegsan jireen maantana adeegsadaan waxaa weeye altarhiib watarkiib waxay gaalada cusub yidhaahdaanoo caalam orobi caalam islaami uu qabsaday bay waxay isticmaali jireen waxa la yidhahdo siyaasatu aljazara waalcasa usha iyo xabada kaarootada ah marka qofkii markay rabaan inay layliyaan oo ay iyaga u hogaansamo marka hore sandareeray u taagayaan karootadiibay u dhiibayaan ama laanta caleenta u dhiibayaan sida neefka riyaha oo kale marka la sabayo caleenta loogu taago oo kale hadduu yeelo kaas marka way yeesheen kii diidana marka waxaa u taalla in usha lala dhaco aan wax loola hadhin taas marka way isticmaaleen haddaynu qurayshtii kasoo qaadnay mushrikiinta oo kale nebiga labadaa sal alla alay slam labadaa dariiq ba u adeegsadeen oo silaaxa lisaanka ahaa ishaacaadkii iyo oo qur-aanka maarata ku qaydiya oo ku buuqa oyaan la fahmin ay yidhahdaan mar yidhahdaan nebigu waa saaxir maray kaahin yidhahdaan mar yidhahdaan majnuun ee carabka la bixin weeye maantana tii baa taagan oo nimankan soo duulaya gaalada adduunka qasaya islaamka marka hore dadka waxay ku deeyaan macmacaankay ku deeyaan iyo sandareerada kii qaata isagu jeebkooda ku dhacay waa meel bay dhigeen kii diidana waa ninkaa maanta la daba joogay kuruuska lala daba taagan yahay iyo diyaaradaha ku dul wareegayaan wey laakiin inay maanta siyaasaddaas isticmaalayaan qur-aanka ayaaba sheegay atawaasow bihi bal hum qowmun daaquun laakiin su-aashu waxay tahay dadka muslimiinta ah ushii shalay ku dhacday oo weliba loo sii sheegay in lasoo celcelinayo in badanoo ka mida way ku degmayaan maxaa ugu wacan wallaahi waxay ugu degmayaan horta dadku diinta ka fogaadeen door bay ka tahay oo waatuu nebigu inoo sheegay akhir zamaanka inay maaratay gaaladu maaratay cabsida idinkaa baqayaan laabtooda laga saarayo oo idinku dhiiranayaan ay suukiin habar wacanayaan oo markaa nebigu ay yidhaahdeen saxaabadu nebi allo maalinta naxnu min qilatin yowmaidin dad yar baa nahay oo uu nebigu lahaa yani daad xoorto kaleatin fara badan tihin laakiin wahan baa idin dilay waxa la yihahdo wahankii markay yidhahdaan nebiga weydiiyeen wahan maxaa la dhahana wuxuu ku yidhi xubu dunya wa karaahiyatulmowt marka maanta dadka wax badan oo indhatiraya waa xubu dunya wa karaahiyatulmowt diintii oo laga fogaaday bal qofkan waa inuu fahmo waxaanuu qaadanayo ninkan gaalka ah ee ilaahay qur-aankiis ku sheegay inuu xayawaanka ka liito ninka taladiisa qaadanaya u hogaansamaya isaga wax wanaagsan u arkaya waa nin isaguba khadka ka dhacay oo aada u liito gaalka dariiqsiba hayo weynkaas جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta shan iyo tobnaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan tan iyo qaybta xigta waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu وتكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان